bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimee rediyo jowhar qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wadahadal la yeeshay boqorka urdun iyo amiirka dalka qatar wafdi oo hogaaminaya gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka oo gaaray degmooyinka tuulooyinka ka tirsan gobolka galgaduud wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha hirshabeelle oo u kuurgalay baahiyaha adeegyada bulshada deegaanka bacaad ee waqooyiga magaalada beledweyne al-shabaab oo laga saaray deegaanka mubaarag iyo daarusalaam oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dibaddan waxaad ku dhagaysan doontaan militariga iiraan oo sheegay inay gantaallo ay ku beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee yuhuudda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha benjamin netanyahu
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimee rediyo jowar idinahayo kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan waa habeennimo islina talaadana ay soo gelayso labada bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka teleefonka kula hadlay boqor cabdalla binu al xuseen boqorka urdun iyo sheekh tamiim bin xaamud amiirka dowladda aan walaalaha nahay ee qatar hogaamiyeyaashu waxa ay ka wada hadleen xaaladda gobolka xiisadda iyo iskaashiga militari ee bariga dhexe iyagoo muujiyey muhiimadda ay leedahay dejinta xaaladda yareynta xiisadda iyo xoojinta dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu ilaalinayo amniga iyo xasiloonida gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey mowqifka adag ee soomaaliya ee ku aadan garab istaagga dowladda qatar iyo boqortooyada urdun dowladda iiraan kala kulmay duqaymo gardarro ah wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa gaaray degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud yuunus duraan cali ayaa warkaasi galgaduud ka soo diray waa guddoonnay guddoomiye waan mahadsan tahay boqolka booyadood waana dhaaminaynaa gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma mudane maxamuud macalin cabdulle oo ay wehelinayeen guddiga abaaraha galmudug islamarkaana safar shaqo oo la xiriira gurmadka abaaraha ku maraya deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa gaaray magaalada cadaado ee gobolka galguduud gudoomiyaha hay-adda wuxuu kulan la qaatay guddiga abaaraha degmada isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda abaarta iyo saameyntay ku yeelatay bulshada wuxuuna ballan qaaday in hay-addu sii xoojin doonto taageerada loo fidinaya dadkii abaartu saamaysay dadaalkaas dowladdii iyo shacabkii iyo qurba joogtii iyo dadkii o dhan waxaweye indhaha waa u wada shidan yihiin o dadkii dhan waa soo wada jeedaan laakiin haddana waxa la isku keenayo iyo gargaarka la fidinayo iyo baahida meesha taallahay waa kala ballaaran yihiin marka aad iyo aad umahadsantihiin soo dhawaada inaad noo timaadaan waa ku faraxsannahay inaad aragtaan dhulkan miyiga ah oo dhibaatada xooggalena ay ka jirto abaartuna ay ku dhufatay indhihiina inaa ku aragtaan oo laydinkaga warramina waxay dedejinaysaa oo qeyb ka noqonaysaa dadka in loo gargaaro sidoo kale wafdiga guddoomiye mudane maxmuud macali cabdulle ayaa u gudbay dhanka degmada baxdo halkaasoo guddiga abaaraha baxdo ku wareejiyey boqol booyadood oo biyo ah si loo gaarsiiyo qoysaska nugul ee ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada annagaa indhahina waxaan ku aragnay xoolo dhintoo xoolo kale cunayo annagaa ku aragnay hadda magaalada markaa soo gelayn ku aragnay dabcan waana un ka sii daranta xaaladdu biyo la-aanta iyo dhibka jiro kulli waa nooga sheekayseen akhyaaray waxaan idinkugu nimaday kormeer iyo indhaindhayn iyo xaaladda inaan aragno dabcan meesha aan ka nimida meel dheer waayo waxaan ka nimiday ilaa iyo xeraalaan soo marnay haddana halkan ku ekaan ma doonno ilaa iyo afbar waaqa inaan gaarnaan rabnaa oo aan runtii dhulkaana dhantanno wisil caawa u hoyano kadibna hub iyo halkaas aan sii soconno dabcan meel kastoo aan tagnane dee waxaa ugu darnoo noola sheega biyaha waayo saa darteeda degmadan waxaan ugu talagalnaa boqol booyadood inaad naga guddoontaan oo runtii aan rabna inaad ka dhaamisaan halkan dadka inta meelaha fafog joogana aad gaarsiisaan runtii waa ognahay baahida jirtaa inay aada u ballaaranta inay dadkii xoolihiina badan la siinayo dadkiina badan ay rabaan biyihiina u kasii maqan yihiin runtii marka waa uun hadda horudhac waay waana idinku soo fool leenaha waana idin imaan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan runtii idinkaga mahad celinaynayaa isku duubnida iyo runtii saa isugu duuban tihiin iyo saa u dadaalaysaan waxaan kaloo mahad celinayaa runtii guddiga abaaraha galmudug oo oo guud ahaan runtii eh, dadaalayo oo een, isku du- dadkana abaabulay runtii muddo dheer ka shaqeynaya inay abaabulaan dadku isku tashtaan iyaguna meel kasta ila taagan waa idinkaga mahad celinayna soo dhowaada waa ku faraxsannaha runtii inaan idinla joogno maanta Eh, dadaalka haystaana indhahayna aan ku aragnay dabcan xaaladda waa aragnay waa nooga hara- waa nooga hadasheen annagaa indhahayna waxaan ku aragnay xoolo dhintoo xoolo kale cunayo annagaa ku aragnay hadda magaalada markaan soo gelayn ku aragnay dabcan eh, waana un ka sii daranta xaaladdu biyo la'aanta iyo eh, dhibka jiri kulli waa nooga sheekayseen waxaasoo dhan ilaaha naga saari kara allah naga saaro Een, annaguna waxaan ku dadaali doonaa annagoo dabcan kaash- iskaashanayno in horta waxaan laga baxo abaarta waa soo laaban doontaaye oo waaba la hubaa inay soo laaban doonto wixii la arki jira waaye waa in aan hadda u sii diyaar garowno eh, sidii biyaha soo socda oo raabka loo qaban lahaa sidii ceelasha loo badin lahaa ugu dambeyn guddoomiyaha uu ku guda jiray safarkiisa shaqo ayaa qiimeyn iyo kurgulid ku sameeyey heerkii abaartu u saamaysay dadka xoolo dhaqatada ah si loo xoojiyo qorsheynta iyo dardargelinta gurmudka loo fidinayo bulshada nugul guddiga abaaraha degmada baxdo iyo dadka xoolo dhaqatada ah ayaa u mahad celiyey guddoomiyaha sodma
dhammaan waxaan idin leenahay ilaaha mahad iska leh mar labaad iyo mar saddexaad aad mahadsantihiin safarka dheer oo aad usoo gasheen inaad dadkiina indhaindhaysaan oo xogtooda la baxdaan si berito aan laydinkaga sheekayn aad adinku dadka uga sheekaysaan insha allahu tacaala waa guddoonnay guddoomiye waana mahadsan tahay boqolka booyadood waana dhaaminaynaa ee dadkuna waa dadka aad aragto oo maanta aad la joogto aad la qaybsanayso xanuunka iyo dhibaatada haysa waxaan kaaga mahad celinaynaa safarka dheer oo aad soo martay waxaan kuu rajaynaynaa markaadii koowaad iyo markaadii labaad iyo markaadii saddexaad inaysan noqon ee aad la qaybsato xilli kasta iyo saacad kasta inta aad mas-uulka u tahay ummadda abaartu waxay sababtay ariga idaha iyo riyuhu inay iscunaan oo neefkii idaa dhagoorow leeyahay neefkii aricada inuu cuno dameeraha kuwooda nool iyo kuwooda dhintaba inay iscunaan waxaa ku kallifaa waa baahi ee ma jira laba makhluuqoo isku nuuca oo iscunta waxaa martay xayawaankii duurjoogta ahaa oo lahaa sagaaro oo lahaa bakayle oo lahaa dawaco oo lahaa dhurwaa kii dugaag ahaa uu bini aadamku dhibsaayey iyo kii kaleba baahida abaarta u dhintay waxaa soo haray waxaa dhintaa waxba waxa kale cuna bahalka iyo duunyada ariga hadda dhintay ariga nool waa cuno midda naftu ku jirtaa tii kale way cuni baahidaa ku kallifee midda tabarta xoroonna midda kale ay dhogorta ka gureen xaaladdaani marka waxay jirtay sida badanba xilli roobaadyadii hadda ina dhaafay wax yaraa la arkay roobkii roob nooxigeena maaba la helinba meesha saas awgeed labiyo toban s- bilood oo dhadhow a dhulka roob la-aan ah xoolaha ku nool iyo dadka ku nool waxaa laga yaabaa dadka biilka ay cuni jireen maadaama aysan dadkaani ku tiirsanayn waxaan adduunyada cagaardaaqa ahayn in qof iyo ri isku digsi looga guro raashin oo uu is leeyahay rida markay dhowr beri kula cunto arrimaa suuqa geyta waayo mashaariicna uma shaqeeyaanoo hadda qof barsomaal dowlad lacag ka qaata ka mid maahan bad qof hilib ka dabtana ka mid maahan beer dabay wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha hirshabeelle ayaa u kurgalay baahiyaha adeegyada bulshada deegaanka bacaad ee waqooyiga beledweyne cabdishakuur cusmaan ayaa beledweyne ka soo diray wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdiraxmaan axmed oo uu wehliyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka hiiraan cabdifataax dhaqane ayaa gaaray deegaanka bacaad ee waqooyiga magaalada beledweyne wasiirka ayaa kormeer ku tegay goobo ay wax ku bartaan arday soomaaliyeed kuwaasi oo dadka deegaanka ay ka hirgeliyeen magaalada wasiirka ayaa sidoo kale booqday iskuulka axmed cabdi cismaan uu dhismihiisa heer gabagabaa marayo kaasi oo ay ardadani dhowaan wax ku baran doonaan bulshada ku nool deegaanka bacaad ayaa ka codsaday wasaaradaha waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo tan hirshabeelle in ay macalimiin iyo agab waxbarasho keenaan deegaanka
intii soo saaciday oo naga taakulaysay dhismahan naga taakulaysay ama waxbarashada yacnaha ma- macallimiinta naga taakulaysayne oo dalkan joogta ama dibadda jirtane ayagana waa u mahad celinayna ragga noo yimid waa wasiirka uu kow ka yahay guddoonka waxbarashada gobolka hiiraan uu kow laba ka yahay iyo aqoon-yahanka la socda ay oo nabadgelyu ay la socoto codki waxaanu nahay wax naga dhiman ina loo buuxo baahida weli ma daboolmin baahidu ma daboolmin
waxaan isku taxalluujinaynay habka waxbarashada dugsigii sare waxaa noo ballan qaaday oo noo dhisay oo hadda noo abiyey maxamed cabdi cusmaan khayr alla casriyo waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha oo maanta nagu soo booqatay iskuulladan iskuulka dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa baahi badanaa noo haysta baahi badan ayaa noo haysta xagga macallimiinta xagga qalabka markii hadda iskuulkaa sare qalab nooma haysto wiilkaasaa noo dhisay khayr allaha siiyo qalabkiisi waa noo dhiman yahay inna loo qalabeeyo waa u baahan nahay macallimiintu dugsigu haddii la dhiso asagu wax maaragtay isbari maaha macallimiinu u baahan yahay macallimiinta in nalaka saaciido oo macallimiin naloo keeno oo saabuunteeda nalaka saaciido oo nalaka garab qabto waa rabnaa isuduwaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cabdifitaax dhaqane ayaa sheegay in ay dadka deegaanka ka caawin doonaan adeegyada waxbarashada waxaana uu kaga mahad celiyey dadaalkooda
waxaan joognaa maanta deegaanka bacaad gaar ahaan iskuulkii bacaad iskuulkaas aad arkaysaan oo jiingada ay ciyaalka wax ku dhiganayaan walaal muxsinahoo qayr badan allaha siiye aad u qayr badanaa kolley ka dhiidhiyey jeebkiisa wax ka bixiyey dugsi sarana hadda u dhisay oo u mahad celaynaa walaalkan ninka la yidhaahdo maxamed cabdi cusmaan qayr badan allah ku siiyaan leenahay annagana ka wasaarad ahaan macallimiin wasaaraddu ay leedahay wasaaradda waxbarashada macallimiinteeda jooga iskuulkan ka shaqeeyo ka wasaarad ahaan wixii tabarteenna iyo taagteenna hore aan garab taagnayn haddana waa sii garab istaagi doona hadduu ilaahay yidhaahdo waxay tidhaahdaa soomaalidu ii bilow lama hela laakiin ii kordhi waa la helaa dadkii hadda wax bilowday waxa dhistay inta idiin muuqato iyo iskuulka dugsiga sanoon soo aragnay hal qolay wasaaraddu dhirtay kuma jiro dadka deegaanka dhisteen oo ku mahadsan yihiin dadka deegaanka sidii horumarka iyo waxbarashada u jecel yihiin wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan axmed ayaa ka warbixiyey booqashada maanta uu ku tegay deegaanka bacaad uu ku matalo golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle
maanta waxaan halkan u imaanay waxaa waaya inaan u kurgalno xaaladda ka jirto waxbarashada deegaankan sidaa arkayso muxuu ahaay halkan waa dugsigii hoose dhexe deegaanka bacad awalka hore hore uga tirsanaa ciriirigan iyo muxuu ahaay iyo ardaydan iskoorsaarnaanta ka jirta darteed waxaa lagu kordhiyey muxuu ahaay dugsi sare in ardayda lagu kala dhimo dabcan fasal naga gadaalay waxaa jira hadda arday dugsi sare ay ku dhiganayaan sanadkan weliba foomana ardaydaasna insha allah dhowaan loo gey doono ama loo rari doono dugsiga sare ee halkaas looga dhisay loo yaqaano dugsiga sare cabdi cusmaan cosable waxaana rajeynaa ilaahay idinkiisa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay ardaydaas halkaas muxuu ahaay ay ay waxbarashadooda uga bilaabaan haddaasoo dhan waxaa u celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala marka koowaad marka labaadna waxaa u mahad celinaynaa walaalkay maxamed cabdi cusmaan oo yacni barnaamijkan ku sadaqaystay dadka deegaanka inuu dugsi sare oo u dhiso sidoo kale maanta waxaan halkan ugu imaadnay guddoomiye aadna markhaati uga tahay dadkan sida ay mar walba ay u jecel yihiin inay wax qabsadaan dabcan ninkii quraacdaa qado loogu daraa marka waxaa rajeynaya insha allah ka wasaarad waxbarasho ahaan adinka oo wakiilka ah in aad wixii markaa baahiyaa oo markaa maanta adigana indhahaada aad kusoo aragtay aad isleedaha way ka dhiman yihiin insha allah inaad fariintaas nala qaadi doontid hadduu ilaah raalli ka noqdo oo muxuu ahaaye toole ay dadka deegaanka wax badan ka faa'iidi doonaan insha allah macallimiin ha ahaato qalabkii waxbarashada ha ahaato muxuu ahaa iyo waxyaabaha kale fasiiliyaadka kale oo waxbarashada u fududay lahaa dhammaan ardayda halkan deegaankan wax ku barato insha allah hadduu ilaahay ilinkiis raalli ka noqdo in muxuu ahaaye aad noo keeni doontaanna waa rajeynaa insha allah hadduu ilaah yiraa wasiir ahaanna waa bogaadinaa dadka deegaanka ku nool waxaa leeyahay waa dadaasheen shaqo qurux badanaa qabateen isku tashi fiicanaad samayseen halkan ka sii wada aad iyo aadaan umahadsan al-shabaab ayaa laga saaray deegaanada mubaarag iyo daarusalaam ee gobolka shabeellaha hoose xuseen maxmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamada midowda afrika ee magacooda loo soo gaabay absom iyo kuwa difaaca dalka uganda ayaa ka saaray maleeshiyaadka al-shabaab oo ku dhumaalaysanaya deegaanada mubaarig iyo daarusalaam ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkan oo qayb ka ahaa howlgalka la magacbaxay badan ayay dowladda soomaaliya sheegtay in looga dulqaaday kooxda al-shabaab oo la sheegay in muddo ay deegaanadaasi ku sugnayd intuu socday howlgalka waxaa lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo ku howlanaa dhibaateynta shacabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay ciidamada dowladda waxaa ka go-an ciribtirka maleeshiyaadka al-shabaab ee khatarta u ah amniga shacabka sida muwaadiniinta soomaaliyeed u helaan nabadii amni la isku halleyn kara ayaa lagu yeeray war-saxaafadeedkan ay soo saartay dowladda soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga waxay mar kale ku adkeynayaan in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay sii wadi doonaan ilaa laga xaqiijinayo amniga xasiloonida iyo nabadda guud ee dalka halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jowhare haatanna warka dibadda militariga iiraan ayaa sheegay inay gantaalo ku garaaceen saldhiga ciidamada cirka yuhuudda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu yuhuudda kumaysan hadlin sheegashada iiraan ee ku aadan gantaalada ay ku dhacday gantaalada ay ku garaacday xafiiska netanyahu iyo saldhiga ciidamada cirka ee yuhuudda waxa uu uuro iyo qiici ka baxayaan safaaradda maraykanka ee dalka kuweyt iyadoo iiraan ay weli wado gantaalada ku garaacayso saldhigyada reer galbeedka ee gobolka bariga dhexe sidoo kale iiraan waxay gantaallo ku garaacday warshada shidaalka sifaysa ee ku taalla sacuudiga warkii habeenimaad dhegeystal kala socoteen rediyo jowhar caawa waa naga intaa